in sha allahu tacaala waxaan swiij ku samaynay mowduucii ku xigilaa mowduucaas waxaan hadda qaadanaynaa hadduu ilaah yidhaahdo mowduuc uu inoo soo jeedinayo sheekh cismaan madad oo ah caqabaatu zawaaj wa turuqu mucaalajatiha cala dawi اlkitaabi wasunna dhibaatooyinka guurka iyo waddooyinka lagu daaweeyo ee qur'aanka iyo sunnada ku sugnaaday waxay inoo mataqaanaa arrintaa ayada ah inoo faahfaahin doona hadduu ilaah yidhaahdo sheekh cismaan madad oo inoo ka yimid vancouver jaza اllahu khayran falyatafadal mashkuura
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ayuha alikhwa wa ayatuha alakhawaat walaalayaal muxaadarada mowduuceedii wuxuu ku saabsan yahay caqabaatu zawaaj wa turuqu mucaalajatiha fii dawi alkitaabi wasunna caqabaatu zawaaj macnaheedu waxaa weeyaan waxyaabaha hor taagan in la guursado ama waxyaabaha hor taagan guur in qofku yacnii uu guursado iyo sidii loo daaweyn lahaa dhibaatooyinkaas ay dadku iyagoo abuurteen ee ayagu yan gacantooda ay kula yimaadeen maxaa yeelay diinteennu sidaan arki doonno waxayna amraysaa in la guursado oo weliba waxayna amraysaa in la sahlo in la guursado si yacni ummadda muslimiinta ay u badato si fasaadka ama akhlaaq xumida looga hortago sidaa daraaddeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisu wuxuu nagu amrayaa in loo guuriyo kuwa aan xaasaska lahayn wa ankixu alayaama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله uguuriya kuwa aan xaasaska lahayn alayaama jamcu aym qofka aan xaaska lahayn ayaa la yidhaahdaa yacni aym kuwa aan xaasaska lahayn u guuriya oo min cibaadikum wa imaa'ikum addoommankiinni ragga iyo kuwa dumarka ah in yakuunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlih marka sidoo kale qof alla qofkan xaas lahayn in loo guuriyo ama haddii isaga uu guursan karo uu guursado waxaa amraya sharciga sidoo kale nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu la hadlayaa dhallinyarada wuxuu leeyahay yaa macshara ashabaab من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري نبي عليه الصلاة والسلام وحيري dhalinyaro yahay qofkii idinka idinka mid ee awooday inuu guursado ha guursado ha guursado buu yidhi nabiga alayh slat slam qofkii awooda inuu guursado ha guursado maxaa yeelay guurka fa innahu agadu lilbasar guurka isagaa aragga laabid og yacnii qofka aan xaaska ahayn ee dhallinyaradaa ee shahwada shahwo leh ee shahwo ay ku jirto waxaa laga yaabaa inuu fiiriyo haweenka uu xaggoodii eego oo lishahwa uu eego marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ha la guursado sidoo kale gabadha waxaa laga yaabaa inay nin ay u eegto lishahwa ha guursadeen buu yidhi dhallinyaradu oo dhallinyaro yahay guursada haddii aad kartaan inaad guursataan ayaa araggiinni u yacni wanaagsan inaad xaaraanta ka laabtaan farjigiinnana u dhowrsanaan badan farjigiinnana u dhowrsanaan badan inaad xaaraan la aadaan markaasuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waman lam yastatic qofkaan karin oo dhaqaalihiisuu celiiri yahay oo takaaliiftii zawaajkaan awoodin ama markaas muxuu aha xaalad kale oo nafsi ah ee muxuu ahaa yacni xaalad aan u suuro gelinaynin guurkii wakhti yacni mu'aqada oo go'an ku jira isla markaasina shahwadiisii ay joogto si markaas uusan xaaraan ugu dhicin nebigu wuxuu yidhi qofkaasi ha soomo waman lam yastatic facalayhi biالsawm fainahu lahu wijaa inuu soomo soonka ayaa wuxuu u noqonayaa mid yacni dhufaana oo si mu'aqada yacni shahwadiisii u jebiya maxaa yeelay shahwadani iyo yacni uu qofka ku jirta ee labada qof ee kale muxuu ahaa ragga iyo dumarku ay yacni ilaahay ku beeray waxa weeyaan waxay ku kobocdaa raaxada iyo cuntada iyo muxuu ahaa waxyaabaha nafaqada ay dadku cunayaan marka waxay keenaysaa qofkii markaas inay shahwadiisu ay markaasi ay ziyaado oo haddii markaasi shahwadaasi meel xalaala oo ilaahay uu raalli ka yahay aan lagu gudanin ay dhici karto markaasi qofkii inay xaaraan ay ku riddo diinteennu islaamka walaalayaal waa diin fitrada bani aadamka la socota oo u soo degtay maslaxadda mujtamaca bulshada iyo yacni dadka dhammaan sidaa daraaddeed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diintan uu noogu dhammaystiray wax alla wixii maslaxaddeenni ay ku jiraan ay ku jirto oo adduunkeenni iyo aakhiradeennibaa waxaana diintu ayna amartaa mar walbaba wixii maslaxaddeenni iyo wanaaggeenni uu ku jiro waxayna nooga digtaa wixii halaaggeenni iyo muxuu ahaa yacni nafteenni khatar ay ku gelayso sidaa darteed ayaa diintu waxayna amartay in la guursado maxaa yeelay guurku masaalix badan baa ka dhalanayso fawaa'id badan buu leeyahay faa'iidooyinkiisi waxaa ka mid ah karatu alawlaad awlaad in la dhalo oo muslimiintu bataan oo yacni tiradii muslimiinta ay kororto oo dadkii guursaday ay awlaad ilaahay subxaanah wa tacala uu ku arsuqo ayaa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanayay guurka yacni kasru shahwa shahwadii qofkan yacni gubaysay ee laga yaabo inay xaaraan ku riddo ayaa qofkii guursaday wuxuu u helayaa meel uu ku guto oo xalaala balse laga tawaabiyo haddii uu niyadiisi ilaahay dartii uu khaalis yeelo markaas uu xaaskiisii uu maaragtay shahwada ku gudanayo hadduu niyadiisi ilaahay dartii u khaalis yeelo inuu xaaraan kaga dhowrsado xaaskiisiina uu yani yani muxuu aha xaaraanta ka dhowro sawaab baa laga siinayay ajri wa fii budci axadikum sadaqa ayuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam qaarkiin yacni galmoodkoodu ay haweenkooda u galmoodaan waa sadaqa buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasay saxaabadu yaabeen oo waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah aya'tii axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajr ma midkeenbaa intuu shahwo la yimaado oo isagoon raba xaaskiisii u galmooda haddana laga ajar siinayaa markaasuu yidhi nebiga haa ajar baa laga siinayaa ara'aytum low wadacahaa fii xaraam akaana calayhi wisr ii sheega buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii qofkaasi uu yacni shahwadiisu ku gudan lahaa meel xaaraana miyaan dembi looga qoreen haa bay yidhahdeen yaa rasuula allah fakadalika idaa wadacahaa fi اlxalaali kaana lahu ajr sidoo kale haddii uu shahwadiisii xalaal uu ku guto ajri buu ka helayaa buu yidhi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa marka laga maarmaana inaan ogaanno zawaajku zawaajka marka la yidhaahdo macnaha waxaa weeyaan lamaanin wey laba shay oo la lamaaninayo wey zawj iyo zawja yacni muxuuaha nin iyo xaaskiisa saasoo kale lamaanin laba qof oo ajnabi kale ahaa oo lisku lamaaninayo oo lisu bannaynayo oo markaasi wada noolaanayo oo ay dhex marayso calaaqo aad iyo aad u xoog badan ayaa markaa zawaajka loola jeedaa zawaajku ama labayn ama labalabayntu ama lamaanayntu waa shay fitra ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakkaruun shay walbaba labalabaan ka dhignay lacallakum tadakkaruun insaanka oo ashrafu min khalqi illaah ashrafu man khalaqa allah bani aadamka oo ah kuwa ugu sharafka badan dadku ilahay subaa waxyaabaha ilaahay u abuuray wuxuu ka dhigay lab iyo dhadig lab iyo dhadig buu ka dhigay ilaahay subxaana wa tacaala oo labaduba leh miyuul iyo yacni muxuu ahaa soo jiidasho qof walbaba qofka kale uu soo jiidanayo iyo rabitaan iyo doonis midba midka kale uu doonayo sidaa daraaddeed maadaama fitrada zawaajku uu shay fitri a uu yahay oo haddana labadaasi qof ay miyuul uu ku jiro yacni isjiidasho labadooda mid walba midka kale u soo jiidanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u banneeyey dariiq ay ku kulmi karaan dariiq ay ku wada noolaan karaan ay ugu wada noolaadaan si raaxo leh oo degganaani ay ku jirto oo naxariisi ay ku jirto oo markaasi waxaa weeyaan wanaag uu ku jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay taasuna waa aaya min aayaati illahi subxaanahu wa tacaala waa aayad ka mid ah calaamadaha lagu garto awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وحول إلهي سبحانه وتعالى آيضها calaamadaha waaweyn ee lagu garto ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa midnimadiisa waxaa ka mida inuu naftiinna xaggeeda idinka abuuray mid idinku lamaan mid idinku lamaan oo haddana idinka yeel dhexdiinni uu yeelay mawaddatan wa raxma jacayl iyo naxariis isu soo jiidasho iyo isu dhimrin iyo isu turid taasuna waa aayaad yacni waxay calaamad u tahay liqowmin yatafakkaruun qolo aad u fakerayso ayaa ma aragtay aayad u tahay buu yidhi ilahi subxana wa tacaala guurku waa sunanu اlambiyaa yacni waa dariiqii ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii dariiqii ambiyada oo maaragtay ambiyadoo dhan ba xaasas lahaa ilaahay wuxuu leeyay walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaajan wadurriya yacni nebi moxamedow adiga hortaa waxaan dirnay rusul dhammaanna waxaan u yeelnay xaasas iyo carruur marka waa dariiqii ambiyada wey dariiqii ay mareen dariiquu ilaahay raalli ka yahay waa habka iyo qaabka ilaahay uu raalli ka yahay ragga iyo dumarka inay u kulmaan oo ay maaragtay calaaqadaas ay ku yani ku yani muxuu ahaa ay bilaabaan wey sidaa marka haddii marka islaamku u amray in la guursado oo qur'aan iyo sunnaba ay nagu booriyeen in la guursado waxaa qur'aanka iyo sunnaduba ay inoo diidayaan in la hor istaago guurka in la hor istaago ama guurka yacni la cidhiiriyo ama guurka yacni muxuu la naco oo markaasi iyadoo dadka qaar ay laga yaabo ama jahli uu geynayo ama dadka qaarkood laga yaabo ay u yeelayaan dhibaato ay ku dhibayaan yacnii ciddii guursan lahayd sida watana waalidiinta ay gabdhahoodii ay u meermeeriyaan oo kale iyo wix la mid waxyaabaha hadda caqabaadka aan ka yacni aan aan aan taaban doono anas ibnu maalik radia allahu canhu wuxuu wariyey jaa'a alaaatu rahtin إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها أنس بن مالك أيا وحليعي سدح نن أيا وحي ماذين قرق النبي عليه الصلاة والسلام حاسسك النبي ماذين محي الربان waxay rabaan inay weydiiyaan qaabkuu nebi moxamed u cibaadaysto waxay rabaan inay ku daydaan waxay rabaan waxa nebi moxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanayo oo maarata ilaahay uu jecel yahay inay bartaan waxay ku yidhahdeen xaasaskii nebiga noo sheega siduu nebigu u cibaadaysto markii looga warramay oo nebiga ilaan markii guriga la joogo guriga marka la joogo xaasaskiisu ma ka warqaba nebiga calayhi salaatu wasalaam marka masaajidka la jooga dadku way arkayaan nebigii oo cibaadaysanayo marka waxay yidhaahdeen bal aan waraysanno xaasaskiisa inay nooga warramaan qaabka u cibaadaysto nebiga marka uu guriga joogo markii looga warramay oo la yidhi nebiga calayhi salatu slam qaabkaas u cibaadaystaa qaabkaas u cibaadaystaa kaannahum taqaalluuha waaba iyagoo yaraystay oo waxay yidhaahdeen ayna naxnu min rasuuli اllahi sala allahu calayh wasalam waqad gafara allahu ma taqadama min denbihi wama ta'ahar xaggeen annaga nebi moxamed ka joognaa isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiisii hore iyo kii dambeba dhaafay annaga dembigeenni lama dhaafin haddii nebi moxamed oo dembigiisii hore la dhaafay iyo dembigiisa la dhaafay sida uu cibaadaysanayo annagoon naloo dembi dhaafin waa inaan ka badinnaa sidaas oo aan ka kordhin yacani cibaadadaasi mid ka badan aan la nimaadnaa midkood wuxuu yidhi amaa ana fa usalli alleyla abadaa aniga maanta wixii ka dambeeyo habeenoo dhan salaad baan u taagnaanayaa oo laiguma oga hadda kadib inaan habeen seexdo midkii labaadna wuxuu yidhi amaa ana fa asuumu addahra walaa aftur waan soomayaa weligay oo afuri maayo kii saddexaadna wuxuu yidhi wa amaa ana fa actazilu annisaa walaa atasawaj anna haweenkan isaga fogaanayaa oo guursan maayo waxaan ka haweenku ay mashquulinayaan cibaadadiiba iga mashquulinayaan marka si aan cibaadada ugu faaruqo weligay guursan maayo nebigaa loo sheegay warkii saddexdaasna ay ku hadleen markaasuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ha liigu yeero nimanka iyaga ah waa loo yeeray wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam antum aladiina qultum kada wa kada ma idinkaa qolada tiri sidaa iyo sidaa iyo sidaa waxay yidhaahdeen haa yaa rasuula allah khayr baanaan u jeednay markaasuu yidhi amaa wallaahi innii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lah anigaa ilaahay idinka cabsi badan oo ilaahay idinkaga dhow walaakinnii asuumu wa aftur wa aquumu wa arqud wa atasawaju annisaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aniga marna waan soomayaa marna waan afurayaa marna waan tukanayaa habeenkii marna waan seexanayaa haweenkana waan guursanayaa buu yidhi haweenkana waan guursanayaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii halka waxaa ku qadaran ay fa haadihi sunnatii dariiqaygu wakaa qofkii raba inuu marow ee qofkii sunnadaydii iyo dariiqaygii naca falaysa minii aniga iga mid maaha aniga iga mid ma aha ayuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam qofkii dariiqaasi ka leexda marka dariiqa yacni saxda ah oo fitrada bani aadamkuna aw waafaqsan waxaa weeyaan bani aadamka daaqadiisu waa maxduud mar waa yacni waxaa weeyaan nashid waa cibaadaysanaya mar wuu daalaya wuu seexanaya mar waa soomaya mar waa afuraya xaas buu u baahan yahay inuu guursado gabadhi inay guursatay u baahan tahay shahwa ilaahay ku abuuray inay guursadaan oo ay maaragtay reer yeeshaan waa dariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam qofkii dariiqii nebiga ka leexdana aniga iga mid ma aha buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaba haddii islaamku uu nagu booriyey in la guursado oo loo guuriyo dadka dhallinyarada ah oo uu naga reebay in guurka laga joogo yacni guurka oo laga joogo yacni ama la cidhiiriyo ayna wanaagsanayn uuna yacni noo diiday waxaa lagama maarmaana in lagu dadaalo oo dadka oo weliba awliyaau lumuur dadka gabdhaha dhalay inay gabdhahooda u guuriyaan ooy wiilashooda u guuriyaan oo guurka la xoojiyo oo maarata si fitnada iyo fusuqa iyo akhlaaq xumada looga hortago la badiyo arrinkaa isagaoo guurka ah oo dadka maaragtay yacnii ayagoo yacni isguursaday calaaqadoodii ay ku dhisaan haddaba waxaa jira marka waxyaabo bani aadamku iyagu isu keeneen oon sharcigu shaqo ku lahayn oo dhibaato ku noqday in la guursado waxaa jira caqabaad ama waxyaabo ayagu dadku ay naftooda u soo jiideen ilaahay diinkiisu waa fudud yahay oo ilaahay wuxuu idinla rabaa inuu yacni idin fududeeyo wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj yuriidu allahu bikum اlyusr walaa yuriidu bikum اlcusr ilaahay fudayd buu idinla doonayaa marka dadkii baa naftoodii waxay maaragtay ishordhigeen caqabaad iyo xujooyin adkeeyey in la guursado waagii hore dadkii diintan fahmay dadkii diintan ku dhaqmay salafkii ummaddan aad bay u sahlaneed inay yacni guursadaan ama ay u guuriyaan gabdhahooda ama wiilashooda sidaan arki doonno tusaalooyin inaan arkayno amaa dadka markay isku yacni isu isku adkeeyeen oo markaasi yacni waxyaabo dhibaatooyin oo iyagan mushkilaad naftoodii ay keensadeen adduunkii wuxuu noqday mid ciriiri ah in la guursan waayo inay shabaabkii lumaan inay gabdhihii fasaadaan in maaragtay xumaantii ay badato taasuna waxaa mas-uul ka ah dadka keenay dhibaatooyinkaas ee ayaga adkeeyey in la guursado umuurta guurka aad bay u sahlaneyd wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo wakhtigii salafa hadihi alumma ilaa wakhtiga casriga hadda joogno duruufta dadka ay ku nool yihiin aawadeed ama dhaqamada dadka ay akhrinayaan ama ay ku dhex yacni nool yihiin ama ay maaragtay la jaarka yihiin ayaa waxay u keenayaan in waxyaabo badan oo diintoodii ah ay isbeddesho oo ay dhaqamo xunxuna ka qaataan dadkii kale oo maalan marka taasina ay keento in maaragtay guurkii uu adkaado amaa mushkilo oo xagga diintaa ma jirto diinta balse wayna amartay waxayna amartay in la sahlo oo la fududeeyo haddaba waxaa jira caqabaad oo hor taagan ama waxyaabo hor taagan in la guursado waxaana u qaybinaynaa qaybaha soo socda caqabaatun maadiya wa caqabaatun ijtimaaciya wa caqabaatun nafsiya caqabaad waxyaabo hor taagan oo maadi ah yacni caqabaad maadi ah oo hor taagan in la guursado caqabadaasina waxay u noqonaysaa maalan yacni ilaa amrayn laba shay baa loo celin karaa mid waxay ka imaanaysaa maalan gabadhii la guursan lahaa maalan gabadhii la guursan lahaa in haddii la yidhaahdo guur hala yacni guur loo soo bandhigo ama reerkood ay guursan yidhaahdaan ama qof yacni kuf ah oo wanaagsan oo u qalma uu guur ka doono inay ku cudur daarato yacni may inaan waxbarashadayda dhammaysto ilaa aan digriigaas qaato ilaa iyo intaas aan shaqaysto ilaa aan xoolahaasi kasbado guur uma soo jeedo hadda hadda guursan maayo ilaa waxa iyo waxa iyo waxa aan xaqiijiyo yacni goolkaas aan gaaro ilaa wahaakada taasoo marka ay keenayso qof walboo wanaagsan oo guur ka damca inay diiddo ama reerkoodii ay u keeneen ay diiddo tiyo marka ay keeni karto markaasi inay gabadhii yacni sidaa ku weynaato oo markaa wakhtigeedana uu maaragtay ku fogaado dabadeedna ayba adkaataba markaa wixii ka dambeeya inuu guurkeedii yacni uu sahlanaado waxaa dhacday qisas la yaab leh oo yacni tusaya arrintaasi khatarta ay leedahay waxa ay maaragtay majallo la yidhahdo majallatyamaama oo sacuudiga ka soo baxda ay qortay qiso hadda ka hor ay ku tilmaamaysay gabar aad maaragtay markay yacni yarayd oo yacni macnaha markay qaangaartay laga bilaabo iskuulkeedii ay dhigan jirtay yacni guur laga soo doonay ay diidday oo ay tiri maaragtay guursan maayo oo ilaa aan maaragtay iskuul ka baxo oo jaamacad fulaan ka baxo oo aan doctoor noqdo oo aan shaqada noocaas helo guursan maayo oo qof walba u yimaado ay diiddo ilaa dad badan ay yacni sidaa ku diidday ilaa markii dambe ay markay jaamacaddii ka baxday oo ay shaqaday rabtay ee heshay oo ay dhakhtarad noqotay ay markaasina ay doonayso qof iyada la mid ah oo sidooda kale dhakhtara oo muxuu ahaa lacag leh oo ilaahay duu ku ron yahay waxyaabaha ay caqligeeda ku jiro o dhan ay ka heli karto kan ay rabtana yaa muuqata mar horeba inuu guursaday oo carruur leeyahay gabadhii waxay joogtaba waxaa dhacday markii dambe inay weynaatay oo ay tidhi khuduu shahaadaatii wa actuunii zawja war shahaadooyinkayga waa kaase qaatoo isiya nin wanaagsan oon guursado khuduu shahaadaatii wa actuunii zawja waxaa la sheegay inay tidhi subaxii markaan shaqada aaday dhakhtarad bay ahayd subaxii markaan shaqada aadahay toddobada aroornimo oo aan ma aragtay gaarigayga soo fuulo saa'iq iyo wada ninka darawalka waxaan dareemayaa inaan u socdo qabrigayga in lii wado waxaan dareemayaa inaan zanzaanadii ama meeshii liigu xabisi lahaa waa ciyaadadeeda ogow meeshii kiliinikii ay wax ku daawaynaysay ciyaadadii waxay tidhi meeshii zanzaanadii liigu xili lahaa xabiskayga ahaa inaan u socdo markay haweenkii ii yimaadaan ooy carruurtoodii aan u daawaynayo waxaan dareemayaa bay tidhi yacni muxuu ahaa murugo iyo yacni walbahaar waxaan dareemayaa samaacada yacni aan wax ku dhegaysto inay tahay mashnaqa xadhig aan luqunta ii suran aan isku ceejinayn ku dhimanayo waxay leedahay yacni shahaadooyinkayga qaata oo imaqashiya maama in la yidhaahdo ama hooya in la yidhaahdo taas marka waxaad arkaysaa in gabadha yacni muslimadda ah ee guurka gaartay haddii wiil guur wanaagsan oo kuf u ah uu u yimaado uu soo doono in gabadhii guurka la fududeeyo oo loo guuriyo waxa weeyaan shayga sharcigeennu amrayo wey marka waxaa arkaysa arrinkaasu shay maadi maxdi ah inuu yahay oo arrinkaasi dhibaato uu keenayo guurkii gabadha ma aragtay yacni taasoo kale waxaa kaloo ka mid a maalan waxyaabaha yacni hortaagan inkastoo mujtamaca soomaalidu ayn aad ugu badnayn ee mujtamacaadka carabta ay aad ugu badan tahay lagana yaabo dadkeenni soomaalida dadka qaar in laga helo in yacni meermeerinta gabadha in la guuriyo ay ka timaaddo waalidkii dhalay waalidkii la rabay inuu gabadhiisii guuriyo inuu asaga maaragtay uu meermeeriyo isagoo ujeeddadiisu ay tahay inuu lacag ka helo oo lacag fara badan iyo meher fara badan iyo muxuu ah ama yacni ninka la yidhaahdo hebel oo yacni muxuaa bulshada magac ku lebaa gabadhaadii guursaday mid walboo soo doono wanaagsan uu celinayo uu leeyahay may oo uu diidayo uu leeyahay may uu ma yacni mid walbo wanaagsan uu leeyahay kan waa faqiir kan waa kada kan waa kada kan lacag ma haysto wahaakada yacni uu doonayo nin lacag leh oo lacag isaga siiya lacag ciidda ka badan muxuu ahaa yacni ku guursada gabadhiisa taasoo keenaysa marka in gabdhihii yacni muxuu ahaa laga dhigay silca badeecad laga dhigay qofkii bani aadamka ahaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni u banneeyey balse uu amray in loo guuriyo in badeecad laga dhigayo qof la iibinayo kale laga dhigay taas waxay keentay mujtamacaadka khaasatan carabta inay dhacday gabdho fara badan inay ku waaweynaadeen ayagoo guryahoodii jooga oo jaamacado ka baxay oo ilaahay dukuraya afartan sano ilaa konton sano ku gaaray aan la guursanin sababtuna wax kale maaha waalidkii dhalay oo meermeeriyey oo aan u oggolaanin inay guursato isagood u dan lahaa inuu ka sameeyo lacag fara badan gabadha guurkeedii waxaa dhacday qiso iyadana sidoo kale ay axad almashaayikh uu ka sheekeeyey oo uu yidhi gabar ayaa waalidkeed u diiday inay guursato inay guursato qof walboo wanaagsan oo yimaado wuxuu idhaahdaa may waa u diidaa kan kii aan rabay maaha gabadhii tala yacni gacaniguma jirto nin walbuu siduu u celinaayey oo u celinaayey iyaa gabadhii waxay ku gaartay guriga aabbaheed afartan sano markaasaa waxaa dhacday inay xanuunsatay gabadhii yacni murugadii iyo dhibaatadii iyo walwalkii iyo qaxarkii hay inay ku xanuunsatay xanuunkii dartii ilaa cisbitaal ay u gashay cisbitaalkii markii la geeyey ayaa aabbaheed soo booqday oo cisbitaalkii ugu yimid marka u yimid ayaa gabadhii oo xanuunsan ayaa waxay tidhi aabbow ma adigii baa haa waxay tidhi aamiin ii dheh markaasaa wuxuu yidhi aamiin markaasa waxay tidhi haddana aamiin ii dheh markaasuu waxa uu yidhi aamiin markaasa waxay tidhi haddana aamiin ii dheh markaasuu wuxuu yidhi aamiin waxay tidhi ilaahay sida aad guurka iiga xarrimtay jannada ilaahay inuu kaaga xarrimo markaasay gabadhii waxaa la isla markiibay naf baxday meeshii bay ku dhimatay taa waxay keentay marka gabadhii inay waalidkeed habaarto qiso kalaa la sheegay iyadana sidoo kale gabar aabbaheed uu sidaasi ku sameeyey oo meermeeriyey ilaa markii uu yacni yacni sakaraatulmowtka uu ku yimid loo sheegay gabadhii aabbaha waa sakaraad oo laydin iska cafi diidday walle tidhi inaan cafinaynin cafin maayo bay tidhi siduu uu ii xayiray oo ii rafaadiyey ilaahay baan ka sugayaa inuu iiga aaro oo maaragtay iimaan marka waalidiinta qaarkood ayaa waxay keenaan arrin muxuu ah noocaas oo kala inay gabdhahoodii meermeeriyaan ooy gabdhahoodii maaragtay nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu leeyahay khayru الصadaaqi aysaru yacni meher waxaa ugu khayr badan midka ugu fudud rawaahu ibnu maaja wاlxaakim can cuqbata bnu caamir kama fi صaxiixi اljaamic meher waxaa ugu fiican buu yidhi nabiga calayh الsalatu slam oo ugu khayr badan midka ugu fudud marka diinteennu waxaynama amraysaa in meherkii la fududeeyo si uu guurkii u bato ama haddii la yidhaahdo wixii la caqido oo la yidhahdo laba boqoloo kun boqol kun oo dollar laba boqoloo kun oo dollar mehera xaggee bay ka keenayaan dhallinyaradii waxaa laga yaabaa inuu ka leexdo oo uusan ma aragtay yacni una guursan oo ma aragtay dhallinyar wiilashiina ay weynaadaan gabdhihiina ay weynaadaan hadday taasi ay dhacdo inkastoo muxuua daahiradaasi ama xaaladaasi mujtamaca soomaalidu aynu ku badnayn laakiin ay maaragtay mujtamacaadka carabta ay ku badan tahay lagana yaabo inay caadana soo gasho ay tahay ufis marka jiilkii hore ee ma aragtay saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyo dadkii saalixiinta ahaa sida ay gabdhahoodii ugu guurin jireen waxaa weeyaan yacni cumar ibnu khadaab radia allahu canhu ayaa maalin khudbeeyey saxaabada u khudbeeyey wuxuu yidhi laa taqluu suduqa annisaa alaa laa taqluu suduqa annisaa fa innahaa low kaanat makrumatan fi اddunya ow taqwى cinda allah لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من من اثنتي عشرة أوقية رواه أحمد في مسند عمر آه وقال الشيخ أحمد شاكر بإسناد صحيح عمر بن الخطاب صحابة يأخذ بيوحيري ورهوي ددو مهركها قاليننا ومهركها قاليننا هذه مهر لقالي وخير كسوغيهي ama wax wanaagsan uu yahay nebi moxamed baa idinkaga horrayn lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasiskiisa iyo gabdhihiisa laguma meherinin in ka badan labiiyo toban owqiyadood labiiyo toban owqiyo waxay u dhigantaa waqiyadiiba afartan dirham yacni ilaa iyo afar boqol iyo siddeetan dirham lacagah ayaa lagu meherin jiray buu yidhi xaasaskii nebiga iyo gabdhihiisiba marka sidaasay ahaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam gabadhiisii faatimaa wuxuu u guuriyey cali bni abi aalib uu guuriyey cali oo faqiir aha oo dhallinyaro aha oo aan xoolo haysan ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u guuriyey markaasa wuxuu yani meherkeedii u ahaa yani yani dirac bireedka diraca diraca dagaalka oo dirac bireedka ayuu maaragtay meher uga dhigay faatima marka dirac ma dagaal bay ku gelaysaa waxaad fahmaysaa in marka meherku uu yahay shay ramsi ah ama hadiyo uu yahay ee uusan ahayn yacni shay yacni muxuu ahaa yani gabadhan inay inaynan ahayn gabadh qof badeecad la gadanaynan ahayn hadiyad ramsi ah oo tusaya jacayl iyo muxuu ahaa gabadhii aad guursanaysay aad maaragtay aad u qadimto si markaasi halkaasi uu jacayl uu uga yimaado dadkii isguursanayo wey cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu u fiirsada dadkii saalixiinta ahaa waalidiinta gabdhaha dhalay arrintan bal aad iyo aad ha ugu fiirsadeen yacni dadkii saalixiinta ah siday uga fikeri jireen gabdhahoodii iyo wiilashoodii guurkooda cumar ibnu khadaab radia allahu canhu sida uu warinaya imaam bukhaari fii saxiixihi xiina ta'ayamat xafs xafsa bintu cumar xafsa bintu cumar markii uu ninkeedii uu ka dhintay xafsa waxaa qabi jiray nin la yidhaahdo nin la yidhaahdo khunays ibnu xudaafa sahmi ayaa qabi jiray ninkii baa ka dhintay markii ninkii uu ka dhintay cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu wuxuu u yimid markay ciddadii ka baxday cusmaan ibnu cafaan buu yimid wuxuu yidhi cusmaanow cusmaanow waxaan rabaa inaan kuu guuriyo gabadhaydii xafsa bintu cumar ah markaasuu yidhi cusmaan bal waan ka soo fekerayaa markaasuu iga tegey buu yidhi maalmo kadib buu igu soo laabtay wuxuu yidhi cumarow waxaa ii muuqatay inaanan hadda guursanin inaanan maanta hadda xaaladda wakhtigaan ku jiro inaanan guursanin ee iga raallihaw markaasaa waxaan la kulmay buu yidhi abuu bakar baan la kulmay radia allaahu canhu faqultu lahu waxaan ku idhi in shi'ta zawajtuka xafsa bintu cumar abuu bakarow haddaad doonto waxaan kuu guurinayaa xafsa bintu cumar markaasuu yidhi fasamata abuu bakar abuu bakar waa iga aamusay buu yidhi hadal iima soo celinin ima dhihin haye iyo waan ka soo fikiraya midna waa iga aamusay buu yidhi falam yarjic ilaya shay'a wa kuntu awjada calayhi minii calaa cusmaan isagaan uga caro badnaa buu yidhi cusmaan isaan ugu carooday nin dhan oo aan ku yidhi gabadhaydii baan kuu guurinayaa oo xataa aan jawaab ii soo celinin aad bay ii carogelisay buu yidhi markaasaa maalmaan joogay buu yidhi waxaa dhacday in xabse uu soo doonay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam in guri albaabkii cumar uu soo garaacay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo doonaya xabse inuu guursado markaasaa nebigu waxa yani xabse waxaa loo guuriyey khayru khalqi illaahi moxamed ibni cabdillaahi calayhi الsalaatu wassalaam waxayna noqotay ummahaatu اlmu'miniin markaasaa abuu bakar wuxuu u yimid cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi cumarow maalinkii dhoweyd oo aad ii timid oo aad igu tiri gabadhayda xabsan kuu guurinayaa waxaan u malaynaya inaad ii carootay markaasuu yidhi haa waan kuu carooday soo adigii iga aamusay markaasuu yidhi waxaan ogaa buu yidhi inuu nebi moxamed calayhi الsalaatu wassalaam uu sheegayay xabse isagoo yacni warkeeda haya baan ogaa waxaan diidayay inaan faafiyo sirtii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam marka waxaan doonaya an waan ka aamusay maadaama nebigu uu hadal hayay waxaan yacnii kuma aan dhihi kareen waan guursanayaa ee ma aragtay yacni marka sidaa iga raalli ahaw waxaad arkaysa marka cumar ibnu khadaab inuu gabadhiisii uu u doonayay qof saalixa oo guursada oo astura oo diinteedii u ilaaliya sidoo kale ambiyadii ilaahay nebiyullaahi shucayb calayhi asalaam wuxuu gabadhiisa yacni u bandhigay nebiyullaahi muusa nebiyullaahi muusa oo markaa weliba marti u ahaa oo qariib ku ah dhulkiisa yaa wuxuu leeyahay innii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayn calaa an ta'juranii amaaniya xijaj waxaan doonayaa labadayda gabdhood middood inaan kuu mehriyo markuu arkay qof saalixa oo wanaagsan oo khayr qaba inuu yahay marka waxaad arkaysaa maaragtay sida dadkii saalixiinta ahaa ay gabdhahoodii uga fekeri jireen oo gabdhahoodii yacni yacni muxua uga ilaalin jireen waxa guurkoodii xumeeya ama guur la'aanu ku rido saciid ibnu lmusayib axadu ataabiciin oo taabiciintii waaweyne ahaa fuqahadoodina ahaa siduu imaam axmed ibnu xambal uu leeyahay gabadhiisa gabadhuu dhalay oo caalimad ahayd oo il yani yani faqiihad ahayd oo isaga wax ka baratay ayaa waxaa ka soo doonay ayaa waxaa ka soo doonay cabdulmalik ibnu marwaan oo markaa boqor ahaa cabdulmalik ibnu marwaan ayaa wuxuu u soo doonay gabadhii saciid ibnu musayib wiilkiisii oo ma aragtay la yidhaahdo alwaliid ibnu cabdulmalik marka maxay idinla tahay maanta qof gabadhiisii ay ka yacani ay ka soo dooneen dad reer boqorah oo maal leh oo jaah leh oo xoolo leh yacni waxaa laga yaabi lahaa dadku inay aad u farxi lahaayeen inay la xidhiidaan qof xoolo leh oo maal leh oo magac leh oo kada saciid ibnulmusayib oo yacni caalimkii madiinaha waxaa markaa u yimid cabdulmalik ibnu marwaan saciidow gabadhaydii baan wiilkayga weliid u rabaa inaa inaad maaragtay inaad siiso saciid wuxuu yidhi may gabadhaydii wiilkaaga siin maayo gabadhaydu wiilkaagi siin maayo waa diiday dadkii oo dhan baa yaabay saciid ibnulmusayib miyaa u diiday gabadhiisa cabdulmalik ibnu marwaan markaasaa waxaa dhacday inuu u guuriyey saciid gabadhii saas ahayd arday ka mid ahaa ardadii xalqaddiisa oo weliba nin faqiir ahaa nin faqiir ahaa oo ardadii xalqaddiisa ka mid ahayd oo xaaskiisii ka dhimatay ayuu maqlay markaasuu xalqaddii ka waayey markaasaa la yidhi hebel aawe waxaa layidhi saciidow qofkaasi xaaskii baa ka dhimatay baryahan waa dhibaataysnaa oo kada markaasuu yidhi maxaad noogu sheegi weyseen markaasaa saciid ibnulmusayib uu u yimid oo u tacsiyeeyey oo ma aragtay kadibna gabadhiisii u guuriyey dadkii oo dhan baa rumaysan waaye saciid ibnulmusayib gabadhiisii u diiday ninkii boqorka ahaa ma ninkaasi faqiirka igu guuriyey weliba fiiri wuxuu yidhi yaa abaa widaaca maa cindaka min almahr mahar maxaad haysataa oon gabadha kuugu guuriyaa wuxuu yidhi hal dirham baan lacag ka haystaa dirham keliyaan lacag ka haystaa markaasuu yidhi gabadhaydu waxaan kuugu guuriyay hal dirham maharkeedu waa dirham sidaasay ahaayeen dadkii saalixiintaha caqabaadka guurka hortaagan waxaa ka mid ah walaalayaal amwaasha yacni oo weliba khaasatan dhulalka haddaan soogal soo galnay maalka faraha badan ee lagu bixiyo guurka khaasatan xafladaha iyo meelaha masalan yacni la ijaaro oo yacni ay ku baxdo intaasoo kun oo dollar yacni waxyaabahan maaragtay hadda dadka munkaraadka ay dadka la yimaadaan nin heesaa oo noocaasi baa la soo ijaaray inta weliima walaa'im noocaasoo kale ciidda ka badan baa la sameeyey cuntooyina wahaakada yacni waxyaabahaasi kharashkaas faraha badan oo dadka qaaroo laga yaabo tabarta yar oo guurkana doonayana awoodi karin waxay ka mid tahay caqabaadka hor taagan inay dadkii guursadaan dhallinyaradii ay guursato gabdhihiina ay guur helaan arrintaasu marka arrin faafaysa weeye weliba mujtamacaadka soomaalida waxaan maqlay waayadan dambe inay aad ugu faafayso oo yamatan gabdhaha qaar ay ku tamaninayaan hotel fulaan in lai ijaaro oo noocyada yacni lacagta noocaasa lagu bixiyo guurkayga oo dadka ninka musiga noocaasa la keeno hebel uu ka heeso waxyaaba noocaasoo yani maa anzala allahu biha min sulطaan oo dhibna yani guurkiina barakada ka qaadaya oo ki noqonaya guurkii in lagu bilaabo macsi iyo waxaan ilaahay subxaana wa tacala raalli ka ahayn waxaa dhacday nin saalix ahaa qiso dhacday oo xaqiiqaa wey ayaa wuxuu ka soo doonay gabar reer buu ka soo doonay markaasaa gabadhii markii uu soo doonay ayaa waxaa lagu xidhay yacni meher maaragtay aad u badan ninkii gabarh gabadhaa gabar wanaagsan bay ahayd loogu soo sheegay gabarh ahludiina laakiin waalidiintu mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay nadra maadiya un xoole iyo maadi iyo ay fiiriyaan ninkii waxaa la yidhi intaasoo mehera inaad bixiso mooyaane gabadhii laguu guurin maayo waxaa dhacday inuu isdhibay oo yacnii lacag raadsiye raadsaday wuxuu dadaalaba lacagtii laga dalbaday meherka uu keenay markii meherka uu keenay oo wakhtigii la guursan lahaa la gaadhay ayaa gabadhii hooyadeed waxay tidhi gabadhaydii qasriga ama hotelkii lagu lagu yacni xafladda arooskeeda lagu dhigi lahaa waa in maaragtay uu noqdo hotelka noocaas iyo noocaas iyo noocaas oo u baahan habeenkaasi yacni lacag ilaa yani la sheegay laba boqoloo kun oo riyaal wax noocaas oo kale qisada waxay ka dhacday sacuudiga ninkii hadda deen laga yaabo inuu deemo soo deemoobay lacagtii meher ku soo raadiyey war wuxuu yidhi halaiga daayo dad yacni wuxuu soo raadiyey kala hadla waalidkii waalidkii dhalay waxaa talada way kala wareegtay hooyadii waxay tidhi ilaa wa ilaa in sidaa la yeelo mooyaane gabadhaydi la guurin maayo waxaa dhacday waxay ku kalliftay wiilkii gabadha rabay inuu guur halkaa halkaa ka noqdo oo yidhahdo haddaba hadday sidaa tahay aniga horey uma sii socon karo maca asalaam oo uu markaa reer kale uu ka doonay gabarh oo gabadhii loo guuriyey gabadhii markaa ilaahay owlaad ka siiyey gabadhii loo diidayna ay weli sii joogto oo la yidhi iyadoo shan iyo soddon jir ah oo weli guursan ayaa maaragtay yacnii reerkii ay u joogtaa weli reerkii ay sidaasi ay u dhibayaan marka arrimaha noocaas oo kalea yacni in lagu kallifo waxyaabaha yacni dhibka badan oo maalka faraha badan iyo xujooyinka noocaas oo kale waxay ka mid tahay maaragtay waxyaabaha keena ee yacni caqabaad ku noqda guurka waxaa ka mid ah walaalayaal caqabaadka caqabaad ijtimaaciya yacni caqabaad ijtimaaci ah ijtimaaci yacni oo xagga bulshada bani aadamkan ilaahay agtiisa yacni waa isku mid balse ilaahay agtiisa waxaa u qaymo badan midka ugu taqwada badan laakiin bani aadamku waxay leeyihiin maqaayiis waxyaabahay wax ku qiyaastaan reer hebel baa reer hebel ka fiican reer hebel yacni lagama guursado reer hebel gabadhoodii ma aragtay reer hebel ma geeyaan wahaakadaa waxaa laga dhigay marka arrinkaasi in yacni dadkii guursan lahaa ee wanaagsanaa ee guurka u diyaarka ahaa yacni noocyadaasi loo kala yani muxuu ahaa xujooyin looga dhigo oo la yidhahdo idinka ma yani maadaaba gabadhaydi geeya ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay inna akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtii waxaa idinku karaamo badan midkii idinku cabsida badan qofkii ilaahay ka baqayaa ilaahay agtii qaymo ku leh adi agtaada hadduu qaymo ku leeyahay midkii ina adeerka ah ee faasiqa ah ee taariku salaadka ah hadduu agtaadii qaymo ku leeyahay kan ad aad fogaynayso oo mu'minkaa ee qaanidkaa ee alla ka baqayna aad fogaynayso leedahay yacni reer fulaan weeye oo lagama guursado ogow miqyaaskaaga waa miqyaa yacni miqyaas xun oo khaldan kii ilaahayna waa mid hadda saxsan oo ilahay wuxuu leey inna akramakum cinda allahi atqaakum dadkoo dhan ilaahay baa wada abuuray oo yacni yani ilaahay agtiisana waxaa karaamo ku leh qofkii cabsi cabsi badan ilahay agtii ku cabsi badan nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi اlardi wa fasaadun cariid war hadduu idin yimaado dadkii waalidiinta ahayo qof aad diintiisii iyo akhlaaqdiisii aad raalli ka tihiin u guuriya qof diin leh ilaahay ka baqaya salaaddii tukanaya oo ilaahay jecel oo gabarh kaa soo doonay oo raba naftiisii inuu yani xaaraanta ka dhowro u guuriya buu yidhi haddaad yeeli weysaan fasaad fara yacni fitno iyo fasaad ballaaran ba ahaan doona buu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam ay wallaahi fasaad iyo fitno weyn ba ahaan doonta markii la dii yani arrimahaas oo kale yani ay dhacaan waxaa dhacaysa marka si sahlan inay u fasaadaan maxaa yeelay wiilashii iyo gabdhihii waxay joogaan dhul fitnadu ay sahlan tahay fasaadku uu sahlan yahay shahawaadkooda ay sahlan tahay inay meel yani si sahlan ay u gutaan meel walbaba masawiro qaaqaawan iyo majallaad wada yani muxuu ahaa ay ku sawiran yihiin wax wada qaaqaawan cajalado wax wada qaawan wahaakada waxyaabo dadkii yani ku soo jiidaya fasaadka iyo fitnadii baa meel walbaba yaal haddii marka aan loo ilaalinin yacni diintooda oo fasaadkaasi wixii ka badbaadin lahaa aan loo yeelin oon loo guurinin fasaadkiiba ahaanay waana xaqiiqo oo waad u jeeddaan dad fara badan oo waxyaabahaasi had ku taami jiray in gabadhoodii ay raacday mid xataa aan ku diin ahayn mid gaalah iska raacday iskala degan yani laga yaabo muxuu ahaa inuu maaragtay yani ilmo ay u dhadhasho wahaakada marka ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi اlardi wafasaadun cariid sidoo kale waxyaabaha guurka qaale yani caqabaadka ku noqda waxaa ka mid ah in xujo looga dhigo markii la guursanayo kale yani in gabadha haddii la guursado ama gabadhi ay tiraahdo yani wax la yidhahdo yani yani shahru اlcasal yani wax la yidhahdo dadku waxay la yimaadeen bidca la yidhaahdo bidcatu shahru اlcasal yani muxuu ahaa hanimuun yani haddii aad guursato waa inaad muxuu ahaa hotel fulaan iyo ilahay dunkuna magaalo fulaan aan bil soo joognaa iyo wahaakada oo qofka laga yaabo inuu lacag iyo kharash uusan awoodin haddii aynan ahayn yani yeeli mayno ama kuma jirno marka waxyaabahaas waxaad arkaysaa inay keenayaan dhibaatooyin fara badan ama in dadkii guurku ay ka fogaadaan iyo muxuu ahaa waxaa marka ka mid a cawaamil nafsiya yacni cawaamil nafsi asbaabo yacni psychological ah ama nafsi ah oo dadka maalan mararka qaarkood inay gabadha tasawurato anigu waxaan guursanayaa nin noocaas ah oo qurux badan oo maal badan oo jaah leh oo kada leh wiilkana uu suuray sidoo kale gabarh qurux badan oo mutacallimada oo diin badan oo kada ah oo noocaas ah haddii aanan helin waa inaan haddana sugo waa ka sugo waa ka yacni alkamaalu lilaah kamaal ilaahay baa iska leh yacnii inta badan waxyaabaha dadku ay ku taamayaan meel kuma wada kulmaan yacni waxa qofka qalbigiisa iyo nafsadiisa ku yani ay ku si ay ay u sheegayso isku meel yani inta badan lagama helo waxaa laga yaabaa gabadhu inay qurux badan tahay laakiin diinteeda ay xun tahay waxaa laga yaabaa inay diin badan tahay laakiin aan aad u qurux badnayn waxaa laga yaabaa muxuu ahaa inay haakada yani tacliim ay yani lahayn laakiin qurux badan tahay inay tacliim badan tahay wahaakada yani marka in xujo laga dhigo sidaa iyo sidaa iyo sidaa haddaanan ahayn waa inaan raadiyaa wahaakada oo gabadhii qofkii soo doona bay tidhahdo may kii ma ahaan rabay haddana mid kale u yimaado may kii ma aha wiilkiina gabar walba uu yidhahdo maya taan rabay maaha waxaad arkaysa in cawaamishaas nafsiga ay dhibaatin keenayso nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi tunkaxu almar'atu liarbac limaaliha walixasabiha walijamaaliha walidiiniha fadfar bidaati اddiini taribat yadaak rawaahu اlbukhaariy wa muslim haweenka afar waxyaabood mid unbaa loo guursadaa buu yidhi in loo guursado xoolaheedii ninbaa haween wuxuu u guursanayaa xoolay leedahay bal xoolaha inaan wax ka helo ninbaa haween wuxuu u guursanaya lijamaaliha quruxdeedii buu jeclaaday uu ku caashaqay wuxuu leeyay gabadhan quruxda badan inaan guursadaan rabaa mid baa gabadh wuxuu u guursanayaa lixasabiha dadka ay ka dhalatay iyo reerka ay ka dhalatay oo reer wanaagsanah oo sharaf leh ninbaa gabarh wuxuu u guursanayaa lidiiniha gabadhan waa saalixad oo xaafid alqur'aana oo ilaahay diintiisa jecel oo diinta ku dhaqanta nebigu wuxuu yidhi fadfar bidaati اddiin midda diinta le ku guulaysa buu yidhi nebiga alay isalaatu wasalaam waxyaabaha kale intaad iska dayso tan diinta le ku guulayso haddii ay qurux ugu daranto fa biha wa nicma haddii waxyaabihii kale ugu soo darmaan haddee fa biha wa nicma laakiin ujeeddadaada iyo yoolkaaga ha noqdo gabarh diinle inaad guursato gabadhuna yoolkeedii ha noqdo nin diinle oo ilaahay ka baqa inay guursato sidaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay walaalayaal marka diinkeennii waa kaa oo inoo sahlay wax walbaba sahlay in maaragtay umuuraha guurka sahlay na amray in la sahlo waalidiintii ku boorriyey gabdhahooda inay u guuriyaan oo wiilashoodii u guuriyaan oo tacqiidaadkii adkaynta laga daayo sidaa weeye laakiin mushkiladii iyo dhibaatadii annaga aan isu keennay ayaa waxay keentay dhibaatadaas iyo tacqiidaadkaas iyo rafaadkaas iyo yani muxuu aha caqabaadkaas hadda aan aragno haddii aanan marka aanan iska dayninna waa layaa naloo yaabaayo fasaadkii iyo fitnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay nagu badato marka ilaahay subxaanaه wa tacaala ayaan maaragta waxaan leeyahy waalidiinta ittaquu اllaha fii banaatikum yacni gabdhihiin ilahay uga baqa ittaquu اllaha fii awlaadikum awlaaddiin ilaahay uga baqa oo maarata gabdhaha waan wanaagsan iyaguna yacni guurka haddii gabarh yani wiil wanaagsan oo guur doonaya arkaan intay ilaahay baryaan oy istikhaaraystaan yacni ha guursadeen wiilashana sidoo kale hadday gabar wanaagsan ay doonayaan ha u istikhaaraysteen oo hadday markaa istikhaaradooda dabadeed ay ku arkaan inay la noqotay guursadeen ha guursadeen sidaasaa aan fasaadka kaga badbaadi karnaa mujtamaceennina aan ku ilaashan karnaa diinteennin aan ku dhowran karnaa walaalayaal kelimaddaas intaas ayaan ku soo koobayaa وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله جزا الله خيرا شيخ عثمان مدد إلهي هكا abaalmariyo miisaankiisa xasanaadka ilaahay ugu kabo annagana ilaahay ha naga dhigo ku rabbi subxaanaه wa tacaala uu ku anfaco